الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaan joognay kitaabka arrimihiisa iyo fikradka bixintiisa noqdada toddobaad waxa weeyaan asaniidu lkitaabi wa ruwaatuhu kitaabka asaaniiddiisa iyo ruwaaddiisa asaaniidda kitaabku waxay isugu jirtaa asaaniid caali ah iyo asaaniid naasil ah asaaniid caali ah waxaa laga wadaa sanadka rijaashiisu ay yar yihiin labo ama saddex ama afar ay yihiin asaaniidda naasilkana waxaa laga wadaa sanadka rijaashiisu ay badan yihiin muxadifiintu waxay jecel yihiin asaaniidda caaliga ah oo rijaashiisu ay yar tahay aada iyo aada bayna ugu dadaalaan sababtuna waxa weeyaan asaaniiddu markii ay badato rijaasheedu waxaa badan hayaa wahmiga ixtimaalkiisa laakiin markii ay yar yihiin ixtimaalka wahmigu waa yaraan hayaa sidaas daraaddeeda bay marka asaaniidda caaliga uga jecel yihiin asaaniidda naasilka ah asaaniidda kitaabkan caaliga markaa waxaa u sareyda rubaaciyaad afar baa u sareyda saddex ma laha baynamaa bukhaari uu leeyahay labaatan xadiis wax ku dhow oo filaafiyaad ah oo asaga iyo nebiga ay u dhaxaydo saddex qofood saxaabiga iyo taabiciga iyo taabicu taabici bas laakiin muslim intaas hore waa hal darajo ka hooseeyaa asaaniiddiisa caaligaa waxaa u sareeya rubaaciyaadka nin ka mid a sheikhulislaam ibnu taymiya ardadiisa oo la yidhaahdo abu cabdillaahi amiinuddiin moxamed ibnu ibraahim ibnu moxamed alwani addimashqi oo dhintay sabcamiya hamsa wa halaatiin ayaa wuxuu jamciyey juz uu ku magacaabay juz-un fiihi axaadiid rubaaciyaat min saxiixi muslim ibnu xajaaj wuxuuna gaarsiiyey shan iyo labaatan xadiid inay yihiin rubaaciyaadkiisu laakiin waa iska ikhtiyaaraad iyo intiqaac waaye waaqicu waxa weeyaan rubaaciyaadkiisu intaas way ka badan yihiin tirada ay gaarsiiyeen muxaqiqu daari tacsiil waxay gaaraysa axaadiisa rubaaciyaadka a lix boqol iyo soddon iyo afar xadiid asaaniidda naasilka ah tusaaciyaad baa u hooseeya yacni sagaal qof sanad ka kooban baa naasil u ah wax intaas ka badan ma jiraan yani oo masalan asaaniiddiisu toban waa ka koreyda waxaa u hooseeya tusaaciyaad waxa uu leeyahay alimaamu sakhawi kitaabkiisa gunyat lmuxtaaj aclaa maa cindahu alrubaaciyaat wa adnaahu atusaaciyaat afarna waa u sareydaa sagaalna waa u hooseeya kitaabka waxaa ka wariyey ardadiisa afar ka mid a kan koobaad waxaa la yidhahda abu isxaaq ibraahim ibnu moxamed ibnu sufyaan annaysaburi oo dhintay halaahamia wa hamaaniya ninkaasaa ka mid a ninkaas waxay dhaheen kaana min asaalixiin mujaabu dacwa nin saalixaho mujaabu dacwa ayuu ahaay kitaabka markaa alimaam muslim buu ka wariyey isagana wuxuu ku kordhiyey toddoba xadiid oo isaga u wariyey laysa min ariiqi muslim laakiin ariiq kale isaga uu ku wariyey waxaan leeyahay toddoba iyo toban xadiid ayuu ku ziyaadiyey oo la yidhaahdo ziyaadaat ibraahim ibni moxamed ibni sufyaan calaa saxiixi muslim waxaa isaga kasii wariyey abu axmed mxamed bnu ciisa bni moxamed aljuluudi annaysaburi waxa uu leeyahay ibnu salaax raximah llah mansuubun ilaa sikati ljuluudiyiin binnaysaabuur addaarisa ninkan waxaa loo nisbeeyey juluud waa waddo ku taala naysaabuurtii hore uu leeyahay oo baaba'day waddo ku taalay oo dadka maqaarada ka shaqeeyaa ay deganaayeen baa loo nisbeeyey juluudiga maqaarada ku shaqaynhayay ama meeshaasuu deganaa wuxuu leeyahay alxaakim annaysaburi ninka juluudi abu axmed aljuluudi kaana yuwariqu waya'kulu min kasbi yadihi wa kaana shaykhan warican zaahidan waktigaas shaqooyin dowlado loo shaqeeya oo shaqooyin laga helaa ma jiri jirin dadka muslimiinta waxay isugu jireen acmaal qura inay ka shaqaystaan tijaaro iyo kutubta qoraalkeeda ninkan warkaba ka shaqaysan jira kutubta qoraalkeeda kitaabu qoraya ama misxaf ama kitaab xadiid ah markaasuu iibsanhayo intaasuu ku nooliyay wayaakulu min kasbi yadihi waana nuqdo muhiim ah qofku intuuba kari karo shaqo isagu uu qabsado inuu wax ka cuno aada bay u wanaagsanta وkاna شhaykan wrcan زاahda ختima بwafاatihi samاء kitaabi msلm بن xajاaج isaga markuu dhintay wax markaa warinayay ma jirin buu leeyahay صaحيح mslim wafaatkiisa waxaa ku dhammaaday dadkii mslim wax ka warinayay oo aan dariiqiisa ahayn wuxuu leeyahay skhaawi kul man xadaثa bih bعdh عan إbrahim بn mحamed بn سfyaan fainahu غayru ثiqa marka riwaayada musalsalka ah isaga kaliya kusoo haray marka dadkii ibraahim oo shiikiisa ah wax kala wariyay isaga way dhammaadeen isagaa soo haray marka riwaayada mutasilka alyowm waa riwaayaة اljuluudi can ibrahim ibn mحamed ibn سfyaan bes yani riwaayaad kaleeto ma jiraan hadda la wariyo oo aan maraynin wadada abu axmed aljuluudi isagana toddoba xadiid buu ku kordhiyey fii saxiix muslim oo ah min ziyaadaat aljuluudi calaa saxiix muslim waxaa kaloo wax ka wariyey kitaabkan muslim abu muxamed axmed bnu cali bnu xusein alqalaanisi wuxuu leeya ibnu صلاح waqactu biriwaayath can muslim cinda almagaariba walam ajid lahu dikra cinda غayrihi riwaayadaas marka alqaraanisi magaaribada ayaa wax ka wariysa ibnu صلاح wuxuu leeyahay magaaribada ayaa riwaayadaas isticmaala laakiin magaaribada dadka aan ahayn agtooda kuma arag buu leeyahy riwaayadaas alqaraanisi dakalat riwaayatuhu ilayhim min misra calaa yaday man raxala minhum ilaa jihati almashriq ka abi cabdillahi moxamed bni yaxya bni alxadaa atamimi alqurdubiy wuxuu leeyahay marka riwaayadaas waxayna maqaaribada kusoo gaartay nin maqribi ah ayaa sharqiga usoo xaraystay dhulka markaas wax laga akrisan jiray waxay ahayd shaam iyo ciraaq iyo masar laakiin nashaadka cilmiga ah wuxuu waktigaas u badnaa ciraaq waxay ahayd meesha khilaafadu ay ka jirtay oo alkhilaafa alcabaasiya ay deganeed marka magaalada baqdaad ayaa ahayd caasimada khilaafada iyo haqaafada labadaba iyo aqoonta oo baqdaad markay culammadu ka sheekeynahay waktigaas waxay dhaheen culamaau baqdaad fi dalika alyowm kanuu addunya culmo kale ma jirino muctabar ah addunyada kama jirin meeshii khilaafadu ay jirtay baa laisugu imaanhayay wixii culamo ah marka meeshaas bay joogeen baqdaad nin marka maqribi ah abu cabdillaahi moxamed ibnu yaxya ibnu xadaa tamimi yaa usoo xariistay meeshaas ninkaas uu la kulmay alqalaanisi kadibna riwaayadiisu la laabtay maqrib buu ku fidiyey marka riwaayadiisa kadib misana waxa ay kaloo ka qaateen maqaaribadu abulcalaa cabdulwahaab ibnu ciisa ibnu cabdiraxmaan ibnu mahaan albaqdaadi nin la yiraahdo marka riwaayadaas laakiin hadda mustacmal ma aha sanadkeedu waa joogsaday riwaayada mutasilka alyowm waa riwaayada ibraahim ibnu moxamed ibnu sufyaan oo uu ka wariyo abu axmed aljuluudi oo sanadkeedu uu maanta jiro ayb ninka saddexaad oo wax ka wariyey muslim waa makiy bnu cabdaan bn moxamed abu xaatim atamimi almutawafaa alaafamiya hamsa cishriin ninka afaraad waa abu xaamid axmed ibn moxamed bn xasan asharqi almutawafaa alaafamiya hamsa cishriin labadooda riwaayadooda marka ma baahin waa indiraastay riwaayo labadooda mutasil ku ahna ma jirto alyowm riwaayadaas hore kaliya ayaa sanadkeeda mutasil uu yahay waxaa muslim wax ka wariyey atirmidi hal xadiid buu ka wariyey laakiin saxiixa kama warin hal xadiid buu fii jaamicihi uga wariyey ama sunan tirmidi xadiidkaas sidaas buu ka yiri tirmidi wuxuu leeyahay xadaanaa muslim bnu xajaaj qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala xadaanaa abu mucaawiyata can muxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam axsuu hilaala shacbaana liramadaan xadiidkaas kaliya ayuu ka wariyey tirmidi can muslim fii jaamicihi laakiin saxiixa kama uusan warin xadiidkaas wuxuu leeyahay marka bisha shacbaan kooba si aad ramadaanka u ogaatiin waqtiga uu dhalanayo kitaabka markuu alifay alimaam muslim waa la ammaanay shayga qiimaha leh ammaan uma baahno dhalacayntiisuna wax kama rido hadduu shaygu qiimo leeyahay isagaa ammaan isugu filan hadduuna qiimo lahaynna ammaantaa la ammaanaa waxba kuma soo kordhido sidaas daraaddeed culamada gobol waxay dhahaan markii la weydiiyo kitaab uu alifay in muqadimo uu qof kale u sameeyo ama uu ammaano ay dhahaan alkitaabu yuqadimu binafsihi linafsihi alkitaabu yuqadimu linafsihi binafsihi shaygii qiimale marka isagaa ismeel mariya ee ammaanna waa ka doortooya maca daalika culamadu way ammaaneen wuxuu leeyahay muslim markuu kitaabka alifay ayuu isaga qudhiisi wuxuu leeyahay isagoo ka warramahaya carabtu kitaabii hada almusnada calaa abi zurcata araazi fakulu ma ashaara ana lahu cilata taraktuhu wakulu ma qaala inahu saxiixu walaysa lahu cilatun akhrajtuhu mashaaikdiisa nin ka mida weeyaan abu zurca araazi araazi nisba ila ray rayina waxaa la yidhaahdaa tihraan alyowm berigaas waxay ahayd baladu sunna maantana waa bilaadu raafida araazi nisba ila ray nisba kayr qiyaasiya wey rayina waa tihraan alyowm caasimatu araafida wuxuu leeya marka abu zurca araazi kulu ma ashaara ana lahu cilatan taraktuhu axaadiista uu tilmaamo inay cilo leeyihin waa ka tagaan wey waxa uu yidhaahdo saxiix waayo cilana malana waan soo wariyey waana keenay walow ana ahla alxadiidi yaktubuuna alxadiida mi-atay sana famadaarahum calaa hada lmuslim wuxuu leeyahay dadka ahlulxadiidka ah hadday xadiid qoraan laba boqol oo sano waxay ku wareegayaan un musnadkayga yani axaadiistaas kama baxsana wamaa wadactu shay-an fi hada lmusnadi ila bixujatin wamaa asqadtu minhu shay-an ila bixuja wuxuu leeyahay musnadkayga waxna kama ridinin xujo la-aan waxna ma soo gelinin xujo la-aan intaas waxaa yidhi muslim isagaa kitaabkiisa ka warramay alimaam ibnu salaah wuxuu leeyahay hada alkitaabu hani kitaabin sunifa fi saxiixi alxadiid wawudica lahu khaasa sabaqa albukhaariyu ila dalika wasalaa muslimu uma lam yalxaqhumaa laaxiqun wakitaabaahuma asaxu maa sanafahu lmusanifuun salax wuxuu leeyahay kitaabkaanu waa kitaabkii labaad oo laga alifay xadiidka saxiixa ah oo xadiidka saxiixaana loo dejiyey bukhaari ayaa arrinkaasna uga hormaray muslim muslimna waa ninka labaad kadibna labadooda wax soo haleelay ma jiraan labadooda kitaab ayaana uga saxiixsan inta wax la alifay alimaam ibnu salaax kitaabkiisa siyaanatu saxiix muslim qisuu keenay wuxuu leeyahay isagaasna sanad uu ku wariyey can cumara bni axmed azahid qaala samictu afiqata min asxaabina yaquul ra-aytu fima yara naa'imu kaana abaa caliyin izaguuri yamshi fi shaaric alxiira wa biyadihi juz-un min kitaabi muslim faqultu lahu ma facala allahu bika faqaala najawtu bihada waashaara ila dalika aljuzi qaala ibn salaax abu caliyin hada huwa muxamed bn cabdilcaziiz azaquuri wa kanat lahu cinaayat bisaxiixi muslim wataxriiji calayhi wshaaricu alxiirati huwa binaysaabuur nafacana allahu lkariim bilkitaabi kama nafacu amin kitaabkiisa fii siyaanati axaad muslim buu qisaas ku wariyey qisadana markaa waa manaanaad manaanaadkana yustanasu biha axkaam sharciga laga maratibo laakiin mubashiraat weeyaan sida nebigu uu noogu sheegay mubashiraat wuxuu leeyahay nin la yidhaahdo wuxuu ka wariyey qisada cumar bin axmed azahid ninkaas wuxuu leeyahay nin hiqa oo asxaabteena ka mida uu yidhi waxaan ruuyo ku arkay abu cali azaquuri nin la yidhaahdo isagoo socda fii shaaric alxiira shaaric alxiira waa waddo ku taalla naysaabuur dhexdeeda gacantana ku haysta juz ka mid ah saxiix muslim markaasa waxaan ku yidhi maa facala lahu bik maxaa ilaahay kuu sameeyey maxaad la kulantay markaasuu yihi najawtu bi haada kan baan ku badbaaday kan baa alla igu badbaadiyay waashaara ilaa dalika aljuzi juskaas buuna tilmaamay oo ama uu ishaaray yani marka waa kitaab saxiixa qofkii markaa aada uga faa-iideysta oo axaadiistiisa fahmo oo dabaqa laa shaka inuu ilaahay ku badbaadinayo abu cali markaa waxa uu leeyahy maslah waxa weeyaan moxamed bin cabdilcaziz azaquri wa kanat lahu cinaayatu bisaxiixi muslim ninkaas marka wuxuu u lahay dadaal gaara ama cinaayo gaara yuu ulahay saxiix muslim iyo takhriijkiisa yani axaadiistiisa inuu takhriijiyo ayib in la yidhahdo abulfutuux ascad bnu moxamed alcijli oo qarnigii toddobaad dhintay ayaa laba qasiido ka kala tiriyey bukhaariga iyo muslimka qasiidadii marka bukhaariga uu ka tiriyey waxaa leeyahy qasiidadii muslimka uu ka tiriyey sidan bay leedahay صحيح الqushayriyi duu rutbaة تfuuq الثuraya إda ma اctalat bihi qawiyat xujaة الmuslimiina عalى kuli طaaئfaة اctadat فأlfaaظuhu mثl nawr الriyaadi saqت haلsawaari إda ma sarat وأma الmacaanي fakaالشhamsi taxta الصxaabi الxariifiyi canhm jalat فللh dwلة hda الإmam وlلh himth إda إd clt عlyh min الlh ridوaanh fqad tma mascaath واntahى dhexbaydu ku ammaanay wuxuu leeyahay صaxiixu qushayri yani waa صaxiixu muslim duu rudbatin wuxuu leeyahay makaano iyo manzilo tafuuqu furaya ka sarayda ururta إida mactalad markay kor u kacdo ururta saa kasii sarayda bihi qawiyat xujat lmuslimiin dadka muslimiinta ah xujadooda waxay xoog ku yeelatay isaga calaa kulli daa'ifatin ictadat daa'ifo kasta oo xadgudubtay waxay xujo uga dhigtaan saxiix muslim fa alfaaduhu mithlu nawri riyaad wuxuu leeya alfaadiisu waxay la mid tahay beerta ubaxeeda saqadha sawaari ee markaa ay waraabisay daruuraha habeenkii idaa maa sarad markii ay guuraydo daruuraha habeenka wa ama almacaani macaanidiisa faka shamsi taxta asaxaabi alkhariifiy waxay la mid tahay qorax oo markaa saxaabka khariifiga ah yacni saxaabka dayrtu uu ka wareegay oo markaa aada u muuqato ee saxaabka dayrtu waa yar yahay sida saxaabka xagaygoo kale ma ah marka waa qorax uu ka wareegay saxaabkii dayafta oo aada marka u muuqato walilaahi dowlatu hada alimaam wuxuu leeyahay waxaa ilaahay uu leeyahay imaamkan yani nasiibkiisa iyo xaqigiisa wuxuu kaloo ilaahay leeyahay himadiisa markay kor u kacdo himadiisa yani himo sare ayuu lahay uu ku ammaanaya korkiisa ha ahaato rido xaq rabi uga yimid waxaa dhammaystira dadaalkiisii waana dhammaaday dadaalkiisii aan wax nuqdada ku xigta waa kutub ka warramaysa kitaabkan culammada muslimiinta ah siyaalo badan bay ugu adeegeen iyadoo adeegaas uusan gaarsiisnayn adeega bukhaariga u adeegeen laakiin maca daalika siyaalo kala duduwan bay ugu adeegeen oo wanaagsan waxaa ka mid a dad ikhtisaariyey ikhtisaarkuna waa matlab min almataalib alcilmiya oo dadka mustawayaadkoodu waa kala duwan yihiin marka dad baan marka karaynin asaaniiddiisa iyo riwaayaadkiisa iyo duruqdiisa badan in ay fiiriyaan marka waa loo ikhtisaariyey mutuun kooban oo yar baa loogu soo gaabiyey maqaasidiisa mutuunta ah waxaa ugu horeeyey dadka ikhtisaariyey mukhtasaraadkiisuna ay jiraan maanta dad hore oo ay baaba-een mukhtasaraadkoodu waa jiraan laakiin dadka maanta mukhtasaraadkooda uu jiro waxa ugu horeeya alimaam almuxadif cabdulcadiim ibn cabdilqawi ibn cabdillahi zakiyudiin abu moxamed almundiri oo dhintay sita mia sita hamsiin mukhtasar matbuucu leeyahay waxaa ku xiga mukhtasar nin maqribi a uu leeyahay andalusi ah oo la yidhaahdo axmed ibn cumar ibn ibraahim abulcabaas alqurdubi oo ah ninkan mufasirka oo la yidhaahdo alqurdubi sheikhiisii oo dhintay waktigii uu dhintay mundiri sita mia sita hamsiin waxaa ka mid a mukhtasaraadkiisa mukhtasar uu alimaamu nawowi leeyahay wakti dhow la daabacay awal horeeto aan matbuuc ahayn saddexdaas mukhtasar ba ugu mashhuursan mukhtasaraadkiisa hadda jira waxaa ka mid a qaybo culamada ka mid a ugu khidmeyday kitaabka asaaniiddiisa inay sharxaan iyo rijaashiisa ama ay ka sheekeeyaan rijaasha uu wax ka wariyey waxaa ugu horeeyey alimaam alxaafid abuxasan cali bn cumar bn axmed addaara qudni ashaafici oo dhintay alaaa mia hamsa waamaaniin wuxuu leeyahay risaalo uu ku magacaabay asmaau saxaaba alati itafaqa fiiha moxamed bnu ismaaciil albukhaari wa muslim ibnu xajaaj ibnu muslim alqushayri waman farada bihi kulu waaxidin minhuma duuna saaxibihi risaalo ayuu wuxuu ku aruuriyey asmaada saxaabada ay bukhaari iyo muslim ay wax ka wariyaan iyo qeybta uu bukhaari kaliya wax ka wariyo waa saxaabada kaliya iyo qeybta muslim kaliya uu wax ka wariyo kadib waxaa alifay risaalo abubakar axmed bnu cali bnu moxamed ibnu manjuya alasbahani oo dhinta arbaca mia tamaaniya waishriin risaalo uu ku magacaabay rijaalu saxiix muslim oo laba jus ah rijaashiisa saxaabada kaliya ma ah rijaashiisa oo dhan buu u tarjumayo o ka sheekeynaya waxaa ka mid ah bacd alculamaa oo axaadiidtii qeyb ka mida naqdisay oo xoogaa dacnisay oo tiri axaadiistaas qeybtaasu ma gaarsiisna shardigiisa qaybina oo difaacda marka muhaajimiin iyo mudaaficiinay u qaybsana qayb xoogaa tirada axaadiista intaas uu waa ka hooseydaa shardigiisa iyo qeyb difaacda tira maya waa saxan tahay isagana ku saxan waxaa ka mid a qeybtaas wax naqdiday nin risaalo ka alifay abulfadli moxamed ibn axmed ibn moxamed alharawi almacruuf bishahiid ibn camaar alharawi oo qaraamidu ay dishay talaata mia sabcata cashar ninkaas risaalo alifay uu ku magacaabay xilal axaadiid fi kitaabi saxiix muslim afartan iyo laba xadiid uu qacniyey uu yidhaahday dacfi baa ku jira ninka marka nin haraa ka yimaado weeyaan oo usoo xajiyey xaramka wuxuu la kulmay fitno xaramka ka taagan niman qaraamito ah niman baatiniyo ah ayaa qabsaday ayaamihii xajka markaasay wixii soo xajiy oo dhan bay laayeen markaasay intay laayeen imisana aalkii zamzamka ku gureen juhaftoodii xajar aswadkiina waa fuqsadeen waxay la aadeen dhulkoodii hajar qaraamidawar muslim bay sheegtaa laakiin waxaa muslim sheegata muslimna aan ahayn ninkaas markaa maalintaasuu la kulmay nimankii dadkii ay laayeen oo ay zamzamka ku qureen uu ka mid ahaa raximah llah kadib waxaa alifay daara qudni kitaabka ku magacaabay atatabuc oo uu xoogaa axaadiis isaguna ku tacniyey fi saxiix muslim qeyb kadib waxaa usoo baxay alxaafid abu mascuud ibraahim ibnu moxamed ibnu cubayd adimashqi arbaca mia waaxid dhintay jus buu alifay uu ku difaacay axaadiista muslim oo uu kaga difaacay daara qudni oo uu ku magacaabay jawaabu abi mascuud moxamed ibn ibraahim ibn ubayd adimashqi ila abi xasan adaara qudni cama bayana fiihi galada abilxusein muslim ibn xajaaj alqushayri inuu isku dayay inuu difaac ka sameeyo alxaafid ibn xajarna sidoo kaleeto qeybta uu tacniyey daara qudni oo muslimka waa ka jawaabay qeyb daara qudni uu tacniyey oo axaadiista bukhaari ka midana waa ka jawaabay alxaafid ibn xajar fi udasari kadib waxaa axaadiistaas oo dhan jamciyo si wanaagsan u darsay alxaafid rashiiduddiin abulxusein yaxya bnu cali bnu cabdillaahi alcabaar kitaab uu ku magacaabay gurar lfawaa'id almajmuuca fii bayaani maa waqaca fii saxiix muslim min alasaniid almaqtuuca kutubta marka difaacday axaadiistiisa uu muhiimsan yahay waana kitaab madbuuca aadu qiimo badan waxaa ka mid ah mubhamaadka maalan jaaa rajul ama jaat imra'atun oo magacooda aan la sheeginin dad isku dayay inay magacaas soo ogaadaan ama ay kashfiyaan magacaas mubhamka ah nin la yidhaahdo muwafaqudiin axmed ibnu alimaam alxaafid ibraahim ibnu moxamed ibnu khaliil abu dar alxalabi muxadidu xalab ayaa risaalo ka alifay ku magacaabay atanbiih almu'lim bimubhamaati saxiix muslim kadib qayb waxaa jirta markaa xadiiska kitaabka sharaxday axaadiistiisa shuruuxda hadda jirta markaa waa kooban yihiin waxaa ugu horeeya almuclim bifawaa'idi muslim taaliif abi cabdillaahi moxamed ibn cali bn ibraahim atamimi almazari hamsa miya sita wa halaatiin dhintay saddex mujalad weeyaan wuxuu sharxayaa kitaabkan waana madbuuc waxaa ku xiga ikmaalu lmuclim bifawaa'idi muslim taaliif ilqaadi ciyaad ibni muusa bn ciyaad abilfadli asabti oo dhintay hamsa mia arbaca arbaciin isaguna waa madbuuc waxaa ka mid ah siyaanatu صaxiixi muslim min alklaali wاlgalط waximaayath min alisqaad wالsaqط taaliif اlimaam abi camrin cuثmaan bni cabdiraxmaan ashhrazuri adimashqi oo dhintay sita mia alaad arbaciin mar dhow ma soo gaari doonaa isagoo madbuuca halkan buu imaan doonaa waxaa ku xiga almufhim fi sharxi mukhtasar muslim oo uu leeyahay abulcabaas alqurطbi marka kitaabka asalka ma sharxina intuu ikhtisaariyey buu ikhtisaarkaas sharxay waana madbuuc aada u wanaagsan oo la dhihi karo shuruuxda waaweyn buu ka mid yahay waxaa ka mid ah alminhaaj fi sharxi saxiix muslim ibnxajaaj abu zakariya yax bnu sharaf annawowi sharax macruufa oo aada haysatiin dabacaadkiisuna ma xoog badna waa dabacaad tijaari badan yihiin waxaa ku xigay addibaat calaa saxiix muslim ibn xajaaj taaliif jaladiin asuyuuti mutawafaa tisamia xadda cashar sharaxaasna wii ikhtisaariyey wax kale ma soo kordhinin waxaa ka mid a kitaab luqa ah oo luqa lagu tasniifi karo ama macaajimta oo axaadiista gariibka ah yacni alfaadeedu ay gariibka tahay sharxay oo madbuuca waxaa la yidhahaa almufsix almufhim walmuudix almulhim bmacaani صaxiix muslim taaliif abi cabdillahi moxamed ibn yaxya ibn hishaam alkhabraawi annaxwi afar mujalad weeyaan madbuuc wey waxaa ka mid ah qolo kale si kale ugu khidmaysay oo ah asxaabu lmustakhrajaat mustakhrajaadkana waxaa laga wadaa dad ku dabaqa ah muslim ama wax yar ka dambeeyey oo axaadiista muslim uu wariyey iyaguna wariya laakiin asaaniid gaara ku wariyo asaaniidda muslim maa asanid ayaga u gaaro ku wariyaan mutuuntu waa hiya hiya laakiin asaaniid kaleeto ay leeyihiin bay ku wariyaan marka waxay ku kulmi karaan sheekh muslim ama sheekh sheekh muslim ama man qof kasii dambeeya mustakhrajaadkaas waxaa ugu muhiimsan almusnad الصaxiix almuharaj calى صaxiix muslim taaliif ilxaafid abi cawaana yacquub ibn isxaaq alisfirayini oo dhintay alaaa mia sita cashar waa mustakraj madbuuca oo kow iyo labaatan mujalad weeyaan marda waa la daabacay mustakhrajaadka fawaa-idooda waxaa ka mid ah maadaama asaaniid kale iyagoo axaadiista ay ku warinayaan muslim in ay helaan alfaad kaleeto ziyaado ah oo aan muslimka olayn marka waa faa-iido marmar waxaa dhacaysa alfaad fi saxiix muslim ama fi lbukhaari ku taalla oo dadka gobolkood ay fasir siyaalo kale dadwan u fasiraan inay keenaan fasir xadiidka ku dhex jira oo fasiraya xadiidkaas oo ixtimaalaadka ka bixinaya oo ah tafsiir saxiix saliim maalan nin baa ii dhiibay kan ka mid a ikhwaanka soo iibsaday xadiidka uu muslim wariyey oo ah xadiidka cabdullahi bni cumar waxaa ku jiray xataa jalasa xadiid jibriil waayo xataa jalasa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi jibriil markuu nabigu u yimid wuxuu leeya xadiidkaas xataa jalasa ila nabiyi sala allahu alay slam faasnada rukbatayhi waayo rukbatayhi waayo yaa loola jeeda jibriil ilaa rukbatayhi yaa loola jeedaa nebiga ayb wawadaca kafayhi calaa fakidayhi intaasay culamada isku khilaafaan tafsiirkeeda wawadaca kafayhi yani jibriil labadiisii kaf u horsaara calaa fakidayhi damiirkaas waa waay waa isaga jibriila oo isagaa gacnaha kor saartay bowdadiisa mise nebiga bowdadiisuu saaray ilan lafdigu wuxuu leeyahay wawadaca kafayhi calaa fakidayhi fakiday mar rag waxay leeyihiin waa fakiday jibriil rag waxay leeyihin maya fakiday annabiyu sal l slam laakiin dadka saas u sharxahayay saas u khilaafaya hadday mustakhrajkan markana fiiri lahayeen waxay ka ogaanahayeen tafsiirka saxiixa oo wadaca kafayhi calaa fakidayhi abu cawaana riwaayadiisa waxaa ku taala uma wadaca yadahu calaa rukbatay annabiyi sala allahu alayh wasalam uma wadaca yadahu calaa rukbatay annabiyi sala allahu alay wasalam ixtimaalka marka dhahahayay calaa fakidayhi yani fakiday jibriil meeshuu ka baxa marka calaa fakidayhi waxay u laabanaysaa calaa fakiday annabiyi sala alla l slam sida riwaayada abi cawaana ay leedahay uma wadaca yadahu calaa rukbatay annabiyi sala allahu alay wasalam tabacaadka ugu dambeyntii kitaabka wax badan baa la daabacay waxaa u horeysay dabcadiisa alif miatayn hamsa sittiin dabcadaas u horeysa intii ka horeysay makduudaad u ah dabcadaasna waxaa lagu daabacay filhindi kalkata magaalo la yihaahdo hadda waxaa laga joogaa marka dabcadaas mia wa sabciin sana wakhtiyaalkaasayna dabaacadu bilaabatay ka hor waxaa la isticmaali jiray wax gacanta lagu qoro kadib dabaacadaas aada loo ictimaaday dhammaantood waxaa la dhihi karaa dabaacaad tijaariya shaygaasu tijaari waayo hadda mustalax macruufa waayo qalabka isbayrtiga waxaa dhahdiin ama waxaa la yidhaahdaa tijaari tijaari macneed maxay tahay qiimo saasa ma laha hiya hiya kutubtana waxaa jira dabaacaad cilmiya iyo dabaacaad tijaariya dabaacaad tijaariya marka qiimo cilmiya ma laha ama kalsooni ma laha waa wax arsaaq laga goobahayo oo dad arsaaqdoodi meeshaas ay gashay baa arsaaq ka goobahay sida dadka inta warshadu ay soo saarto qalab fiican ay qeyb kale arsaaq ka goobto inay falsitation ka sameydo qalabkaas oo ay ku magacaabeen marka qalab tijaari ah dhammaan marka dabacad tijaariya waayo aan qiimo lahayn markii laga reebo laba dabo dabacaadkaas marka masalan bayruut haddii la yidhaahdo daaru kutub cilmiya aa u horeyda dabacaadka tijaariga oo qiimaha lahayn sharta ah daarulfikri bayruut daarulxadiid masar daarulqadi ljadiid masar almaktaba atawfiiqiya masar waa dabacaad tijaari oo qiimo lahayn laba dabcaa bay dhaheen culimmadu ama waxaan leeyahay laba dabcaa ictibaar kale midda koowaad waxa weeyaan dabac turkiya alasitana aa lagu daabacay bilmadbacati alcaamirati alif alaaamiya tisa wa cishriin dabca turkiya waaye niman atraak ah oo xoogaa xadiiska markaas aqoon u lahaa ayaa daabacay waana ku dadaaleen marka dabcadaasaa awal ahayd adabca almuctamada inta kalena waa tijaari aan qiimo lahayn daarminhaaj daar la ilaah suurayda marka daarooyin kale dadwana suureeya daarilminhaaj ayaa ka mid a daaraha suureeya oo ku taala jidda waa dhaar nin yamani ah wuxuu yidhi ninka iska leh isana yamani kale weeyaan yamani weeyaan marka intaan u tegay baa waxaan ku yidhi buu yidhi kutubta aa saabacdo shuruuddeedu saddex waayo an yakuuna suufiyan xadraniyan ashcariyan shuruuddaasaa wax ku daabacdaan ku yidhi buu yidhi suufi ashcari xadrani wax aad daabacdo intaas wax ka baxsan iiga soo saaran ku yidhi marka xoogaa waxbaa iska bedelo waxyaalo kaluu daadaabaca hadda laakiin awal hore saasuu ku socday yani barnaamijkaas marka aad bay wax u qorxisaa waana dadaashaa laakiin mushkilaad bay leedahay yani mahadsan laakiin aad bay wax u qorxisaa dadaal badan bayna ku bixisaa dabdiga kutubta maktaba tijaariya keliya ma ah maktaba hadaf le waayo laakiin hadaf yani ayib waxaa u dambeeyey daaru tacsiil daar la yidhaahdo waxaa iska lahaa nin fari ah oo lacag badan dad marka ahlulcilmi ah ayuu tafriiqiyey wasiir alcadli kol maqaali buu ahaa jiray mamlakada niman masaari oo ahlulcilmi ahuu tafriiqiyey marka wuxuu u sameeyey daar iyo maktab wax lagu taxqiijiyo marka kutubta axaadiistoo dhan dow wuxuu yidhi kharashkana anaa idin siin hayaa mushaarkiina anaa idin siin haya laakiin kutub la ictimaadi karo soo saara oo dhammaan kutubta sunnada o dhan nin jadiid soo daabaca oo makhduudaad wanaagsanna ula laabta marka shan iyo labaatan sano bay shaqaynaysay waxay soo saartaa dhowr kitaaboo iska wanaagsan dabacaadkiisa waxaa la dhihi karaa markaas aha muslim dabcadiisa ila al-aan ugu wanaagsan inta jirta waa daar tacsiil dabcadiisa ama dabcadeeda sideed juz weeyaan daar tacsiil masar bay ku taallaa ninkaasaana iska leh ninkii waa dhintay wiilkiisii baa hadda leh dad ahlulcilmi ahoo masaari ahna ka shaqayn jiray shan iyo toban sano ka hor baan mar uu tegey marka waxay ugu dhaheen dhammaan kutubu sitana waa noo diyaarsantaha fatxu baarigana waa taxqiijinay oo qaybay iga tuseen aada u qiimo badan laakiin weli maysan dhaama fatxu baariga marka qofkii daalibcilmi horaba inuu wax ka xifdiyo maalan ama dabcada turkida ha qaato ama midaan ha qaato labadaas kaliyaa la ictimaadi karaa marka labadaasaa la dhihi karaa waa dabacaad cilmiya inta kale oo dabacaad tijaariya laa qiimata laha fikra ka bixintii kitaabka intaasay noogu eg tahay kitaabka marka wuxuu ka kooban yahay saa ogtihiin muqadimo iyo maqsuudkii muqadimada waa masaa'il musalax ah oo ay dhici karto fahmigeedu inuu adag yahay dadka musalaxa aan soo akrisan inuu ku adag yahay aad u adag yahay muqadimadaasna ma badnaa muqadimadaas markii ay dhammaato waxaa ku foga oo ugu horeeya kitaab alimaan marka muqadimadaas markaan akrino waxaan ku dari doonaa juz yar oo la yidhaahdo qunyat lkitaab fi xatmi saxiix muslim ibn xajaaj oo saxaabi uu leeyahay oo kitaabka axwaashiisa ka sheekeynayo waxaan doonaynaa marka in aan maalan khamsiin daqiiqa aan kitaabka akrino cashar daqaa'iqna aan midkaas yarkaa oo kitaabka ka sheekeynaya oo fikro fiican ka bixinayo oo nin muxadifa u alifay aan akrino khamsiin daqiiq waxaa iskale kitaabka cashar daqaa'iqna waxaa iskale qunyat lmuktaaj ayib ardada dhegaysanaysa qaybtii himad caali a leh waxaan ka rabnaa magacooda inay ku sajiraan cinda almu'adin waxaan rabnaa baab kastaba halka xadiida ugu horeeya in la xasiyo bas kulligiis ma ma lama kari karo ma kari kartiin anakuna ma kari karno laakiin baab kastaba halka xadiida ugu horeeya in la xasiyo ardadii marka xoogaa himadooda fiicantaa qur-aankana xifdisan ee doonaysa marka xifdigaas inay isku daydo magacooda hadhigaan cinda almu'adin waa markii aan gaarno kitaabu liimaan oo kitaabku ka bala ka bilaabanayo inta ka horeysana muqadimada aan la xarbinaynaa iyadoo marka fahmigeeduna iska dhib badan yahay laakiin saasaan ku soco doonaa haddii rabbi sahlo hada bilahi tawfiiq sala allah wasalam ala nabina maxamed wala alih wasabi